Guddoomiyaha degmada Afmadow ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Macalin ayaa kormeer ku tegay dugsiga gabdhaha ee degmada Afmadow kaasoo hirgelinaysa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Jubbaland dhismaha dugsiga ayaa loo dhisay qaab casri ah oo la jaanqaadaya caalamka taasoo tusaale u ah dadaaladii wasaaradda ugu jidhow horumarinta waxbarashada hablaha deegaanada Jubbaland dugsiga cusub ayaa la filayaa inuu door muhiima ka qaato daboolidda baahiyaha waxbarasho ee gabdhaha degmada Afmadow iyo deegaanada ku xeeran mashruuca dugsiga gabdhaha oo ah kii ugu horeeyay abid ee laga hirgeliyay degmada Afmadow ayaa waxaa qaatay shirkadda Alxidig Company oo ah shirkadda ka shaqeysa dhismayaasha waaweyn guddoomiyaha degmada Afmadow ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Macalin Cali ayaa codsaday in la qalabeeyo dugsiga saaran saaxiib waxaan kaa filaynaa inaa iskuulkaasi waa iskuulka ay dhihi jirtay soo dhagax dhig adiga anaa soo dhagax dhigay waagi hore iskuulka waa la bogay waxyar oo dhiman intaa dhimanna waa meel ciyaalka ku cayaaraan iyo meel oo muxua geeda lagu tallaalo intaasaa loo dhiman waxyaraa dhiman marka wasiir waxaan kaa rajaynaa iskuulka markii la bogo sare dugsiyeedka cusub inuu la qabsado annagana ardadii inaan keennaa ballan eh adigana waxaan kaa rabnaa qalabkii iskuulkaas waxbarashadii buwaagtii muxuu ahaa macallimiintii kuraastii wasaaradda waxbarashaan ka rabnaa cusub ee gabdhaha ee degma afdow wuxuu ah iskuulkan waxaa waaye toban galaas iyo xafiiskii maamulka iyo storkibarkii intaa waa ku diyaar musqulaha waa gooni kuwaana ardaa iskale kuwana ardaa iskale maasha allah iskuulkan oo kale weli lagama dhisin afdow